Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug ayaa kulan looga hadlayay xasilinta amniga la qaatay dhalinyarada ku nool magaalada Gaalkacyo. Kulankan ayaana waxaa ka qayb galay ururada dhalinyarada aqoon-yahano, laamaha amniga, saraakiisha ciidanka iyo mas'uuliyiinta magaalada. Wasiirka Amniga Maamulka Galmudug aadan warsame cilmi ayaa ka warramaya ahmiyadda kulankan.
dhinaca ammaanka oo aniga la ii ilmaday haddaan ka warramo ammaanku askariga qoriga sita iyo wasiir warqaduu soo saaro laguma gaari karo ammaanka waxaa lagu gaari karaa adinka oo u istaaga oo dhallinyaro garbaha isku qabsada exaambal keliya ayaa ina tusi sheegahayaa magaalada kaalkacyo intee xaafadood ka kooban shan intee waaxoodoo kale kasii koobanta say siddeed tobanba ka soo qaad keliya haddii wax walba dhallinyarta deggan intay wada hadasho community blusin wax la yidhaahda ay sameeyaan oo hameenkiiba la yidhaahdo toban ka mida dhallinyartaas ama siddeed ka mida xaafadda ha waardiyeeyaanoo ha dhex socdaan magaaladu waa nabadoobaysaa taleefon baan la dhici karayn gabadha dhex socotaan lala hadli karayn wiilkaan lala hadli karayn sababtoo ah qofka magaalada xaafadda ku siyaada adugu waa taqaanaa laakiin askariga la keena ma garan karo gurigaan tuugga hadduu yidhahdo gurigaas guriga kaxigaan deganahay askarigu horu uga gudbahaya laakiin adugu waa garan kartaa waxaa laga yaabaa wareeggaas inuu wiiggii mar kugu soo aado ama labadii wiig mar kugu soo aado xaafaddu marka haddii ay saa u shaqayso nabaddeeda waa la gaari karaa waxaan tegey maxkamadda waxaan tegey station boliiska kulli waxaa la ii soo saaray kiisaska yaalla kulligood kiisaska maadarkaahi waa labo kiisaska dhulku waa wax yar kiisaska ugu badan waa tuug tuug ninka la yidhaahdaana wuxuu helaa oo wuxuu dhacaa markuu firaaqo yar iyo jaanis yar iyo meel dayacan u helo hadda walaalayaal haddaad adinkoo dhallinyartii aad waalidkii iyo gabadhii kula dhalatay iyo xaafaddii aad dayacdid dee waxaan u malaynayaa nin askarioo ama meel kale laga keenay ama mushaar yar qaataa inuusan nabadayn karayn waxaan rabnaa waxaan la imaan doonaa istiraaj fiican oo loogu talagalay nabadaynta magaalada galmudug oo dhan mid loo sameeyey ayaa soo socota oo diyaaro hadda mar dhow ladaha furi doono oo wasiirkii iga horreeyey iyo wasaaraddu ay samaysay aniguna dhammaystirkeeda ayaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan labadan bilood soo socota inay dhammaato kabacdina aan u soo dejinno gobolka iyo degmooyinka oo dhan waxayna qusayn doontaa xaafad walba iyo degmo walba iyo laan walba kulankan ayaa ku soo aadaya xilli magaalada gaalkacyo lagu wado howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka taasoo la doonayay in dhallinyarada ay qayb weyn ka qaataan